bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkooran waxaa ka mid ah madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilla xuseen buutlaawe oo furay kale fadhiga toban iyo toddobaad ee baarlamaanka hirshabeelle ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare oo dahafuro shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha madaxweyne qoorqooro oo dhagax dhiga dibudhiska wadada laamiga ah ee isku xirta degmada guriceel iyo caasimada galmudug ee dhuusamareeb xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday hindi sharciyeedka dad dhigista tirakoobka xaaladaha madaniga ah warka caalamkana waxaaad ku dhegaysan doontaan xuutiyiinta yemen oo go'doomiyey hawada israa'iil qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaa turka hawiil ku dhegeysan doontan hadduu eebeno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar korona markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha hirshabeelle cali cabdilaahi xuseen guudlaawe ayaa furay kale fadhiga toban iyo toddobaad ee baarlamaanka hirshabeelle maxamed ibraahim jimcaale amoore ayaa inoo faahfaahinaya kalfadhiga toddobiyo tobanaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta si rasmi ah waxaa looga furay magaalada jowhar caasimada hirshabeelle waxaa kalfadhiga toddobiyo tobanaad ee baarlamaanka maanta magaalada jowhar ka dahafuray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ugu horreyn guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle cabdixakiin luqmaan xaaji maxamed ayaa madaxweynaha waxa uu kusoo dhoweeyey fadhiga baarlamaanka madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa baarlamaanka ka horjeediyey khudbad xasaasi oo dhinacyo badan taabanaysa waxaan idinkaga mahad celinayaa dadaalkiinna iyo sidaad u gudateen waajibaadkiinna hadday tahay deganaantii siyaasadeed ee aada ka shaqayseen iyo hadday tahay korjoogtayntii iyo la xisaabtankii xukuumadda iyo guud ahaan dagaalka lagula jiro qawaaniijta qaybta weynood ka qaadateen oon ogahay qaybo badan oo idinka mid ah inay furuumanka dagaalka ay joogeen hadday abaabul tahay iyo hadday difaaci tahay baygo qorihooda iyo booshashkooda wato ay furmaha dagaalka ku sugnaayeen welina qaar ee kamid ay jiraan aan ogahay runtii waa idinku ammaanaa baarlamaanka sharaftale aada iyo aad aad umahadsantihiin waana ka mahad celinaa runtii dadaalkiina iyo howlkarnimadiina abaabulka abaabulka dagaalka lagula jiro guud ahaan ummadda hirshabelle waa uga mahad celinayaa sida qalabka loo qaatay cadowgan muddo dheer ayuu deegaanadan ragaadiyey horumarkii u diiday waxaad ogeedeen gulufaa lagula jiray saddexdii sano ee lasoo dhaafay ha uu xoog badnaadee guluf dagaalaa lagula jiray deegaano badanaa laga xureeyey horumar ballaarana ka socday waxaad ogeedeen wufdi badan oo halkan ku suganaa aan kamid ahay wufdiga ila socnaa ila socday oon ku marayna deegaano badan oo hirshabeellaa horumarkii ka socday waxay aheeday meel la dhagax dhigaayo iyo meel la xirig jaraayo guud ahaan adeega bulshada hadday goobay caafimaadka tahay hadday xafiismarkii maamulada ku shaqaynayeen tahay hadday ceelasho biyaha tahay hadday tahay istardigmankii iyo guud ahaan garoomankii maaragtay ciyaaraha guud ahaan adeega bulshada si wanaagsan ayuu hirgalay deegaanadii laga xogeeyey cadowga meelo ka mid ayay kusoo laabteen insha allah waxay diidayaan iftiinka u daama ummaddan meel mugdi yahayd lix iyo toban sana ku hortaagnaayeen meesha mugdi yahayd ay rabaan haddana inay dadka u celiyaan ka aqbali mayno insha allah haddii la raalli ka noqdo meelaha maaragtay barakutiriska ay soo galeenna waa laga saaraa guud ahaan hirshabelle iyo soomaaliya waa laga saaraa gulufka dagaalkuna waa socona insha allah haddii la raalli ka noqdo intay meel kamida hirshabelle joogaanna sidaan ugu duubanay ayaan u duubnaahaynaa sidaan duubtada u xihanay ayaan u xiraahaynaa qorog iyo booshkana la dhigi maa inta guud ahaan dalka laga xoreeyahay runta waana idinkaga mahad celinaa dadaalkiina iyo qaybta muuqato ee aad ka geysateen
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa daafuro shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha maxamed cali ayaa warkaani muqdisho ka soo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xamse cabdi barri oo maanta daha furay shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay dhiirigelinta wax soo saarka gudaha oo muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha dalka iyo in la gaaro isku filnaansho cunto mudane xamse cabdi barre ayaa warbixinno ka dhegaystay qaar ka mida dhallinyaradii halabuurkooda ku soo bandhigay madasha shirweynaha waxaana uu ku dhiirigeliyey dhallinyarada soomaaliyeed in ay xoogga saaraan barashada culumta la xidhiirta beeraha si loo helo jiil ku fogan wax soo saarka dalkooda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo wasaaraddiisu ay soo qabanqaabisay shirweynahani maanta uu dah furay ra-iisul wasaaruhu ayaa sheegay in ay ka go-an tahay wasaaradda beeraha sidii sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka gudaha bulshada soomaaliyeedna loogu dhiirigelin lahaa wax soo saarka inay xoogga saaraan
waxaasoo dhan waxaa ka weyn oo shirkanna baysu yahay in dadka iliidka ah ee wax yaqaana ama wax haystaa inaanay beeraha ku jirin shirkuna saasuu ku saabsanyay marka maanta inaan dadkii wax qaban karayay aanay beeraha ku jirin excellency sidii dagaalkii ukraine u dhacay adduunku wuxuu u jeestay inuu cuntada dadkiisa ka fikero oo culays ka saaro dawladaha oo dhami waxay samaysteen waxyaala la dhaho food systems oo kasoo bilaabanaya marka qofku ku fekero inuu beer sameeyo ilaa inta uu broseska cuntadu marayso suuq ka tegayo la maamulayo ilaa inta qof cunayo ama la dhoofinayo ee qof kale cunayo banaanka ah ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi barre oo ka hadlayey dahafurka shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha oo lagu soo bandhigay caqabadaha waaweyn ee ku horgudban kor u qaadista wax soo saarka dalka ayaa ku booriyey ganacsatada soomaaliyeed in ay maal gashadaan beeraha dalka si looga maarmo waxyaabaha dibadda looga soo dhoofiyo iyada oo gudaha dalka laga heli karo
siyaasadda dawladdu waxaa waaye in dib loo fiiriyo beerihii in xoog la saaro wax soo saarkii in dawladdu wax kasta oo facilitiesa oy samayn karto inay diyaar la tahay oy meeshaa xoog geliso n t b laga wada qayb qaatay odaweydeen ayaan ka shaqaynay ujeedkuna waxaa weeye ganacsatadii iyo dawladdii iyo beeralaydii oo isla socota inaynu aynu focus garayno aman xooga saarno wax soo saarka beeraha madaxweyne qorqoor ayaa dhagax dhigay dib u dhiska wadada laamiga ah ee isku xirta degmada guriceel iyo caasimada galmudug ee dhuusamareeb farxaan axmed ayaa guriceel kasoo diray madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo oo safar dhulka ah kaga soo ambabaxay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa soo gaaray halkan oo ah degmada gurceel ee gobolka galgaduud madaxweynaha waxaa halkan ku soo dhoweeyey wasiirro xildhibaanna ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale maamulka degmada gurceel qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka ah galmudug axmed cabdi kaari iyo qorqoor ayaa halkan oo ah degmada gurceel waxa uu ka dhagax dhigay dhismaha wadadan xidhiidhisa magaalooyinka gurceel iyo dhuusamareeb taasi oo ay bulshadu dhib weyn ku qabeen marinkeeda gudoomiyaha degmada gurceel faarax cabdi macalin oo halkan ka hadlay ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dhagaxdhigga dhismahan lagu dhisayo dhagaxdhigga wadadan lagu dhisayo isku tashi bulsho dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariye qoorqoor oo maantay gurceel nuugu yimid si uu halkan nuugu dhagax dhigo runtii arrin baahi weyn loo qabay oo ah waddada laamiga ah ee ka baxda gurceel ee tagta dhuusamareeb waxaan dhihi karnaa runtii waa mashruuc baahi weyn loo qabay guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaanna bulshada reer galmudug waxaan ku leenahay mudane madaxweyne waa ku mahadsan tahay waana kugu ammaanaynaa waana kaaga amaalhaynaa haddaan nahay reer gurceel in mashruucan dhismaha waddooyinka aad maanta inooga dhagax dhigto degmada gurceel noona garatay inaan baahi weyn u qabno oo aad halkaan nooga bilowdo garashadaada iyo sida reer gurceel aad ugu kalsoon tahana waxaan ku leenahay madaxweyne annaguna waa kaaga amaal haynaa waxaan rajaynayaa mudane madaxweyne reer gurceel amaalka aad gashatay inay kuu gudi doonaan insha allahu tacaala waxaan nahay dad yaqaana wixii loo galay waxaan nahay dad yaqaana wixii loo dhibay marka maantay iyo maalmo badanba wixii aadna gashatay oo aad nagu beeratay ayaad naga heli doontaa insha allahu tacaala madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor oo goobtan ka hadlay ayaa sheegay in galmudug ay degmada gurceel muhiimad gaar ah u leedahay isla markaanina ay ka shaqaynayaan dowladda galmudug inay si gaar ah uga hirgeliyaan mashaariic gooniya
reer gurceel dadaalkiina iyo waxqabadkiina iyo dowladnimada iyo dib u dhiska dalka qaybtaad ka soo qaadateen baad ku ammaanan tihiin waana sidaa inkugu doorannay waxaan rabaa inaan idhaahdo kaalintiinna ka qaata mashruucaan si aad og tihiin wejigiisii koowaad waxaad qalabkan hadda diyaarsan soo bilowday dawladda galmudug oo kaashanaysa ganacsatadeeda gaadiidleyda qaybaha bulshada muhiimka u ah arrintan maantana bilowga iyo dhagaxdhigga halkaani wuxuu yahay mid aan isugu tegayno oo isa kaashanayno oo dawladduna kaalinteeda qaadanayso intay hore u soo qabatay iyo si joogto ah shaqada soconaysa intaba ay qaadanaysa kaalinteedii bulshadana waxaa laga rabaa qaybeeda kala duwan meel kastoy joogto la joogo in laga qayb qaato mashruucan waxaan rabaa halkaa inaan si gaara uga xuso waa mashruuc loo dhan yahay oo lasa kaashaday ganacsatada qayb weyn bay ka qaadanayaan waana soo socdaan waa diyaarsan yihiin xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka dooday hindida sharciyeedka dabdhigista tirikoobka xaaladaha madaniga ah ibraahim guudle ayaa muqdisho ka soo diray
waana inaan waajibkeenna u gudanno annagoo indhaha ku hayna aayaha carruurteenna iyo mustaqbalka kuwa aan awowah u nahay sidii ay ugu noolaan lahaayeen nabad barwaaqo iyo sharaf waana inaan ka fogaano wax kasta oo keeni kara burburka iyo kala qaybsanaanta golahan taasoo wiiqaysa awoodda golaha hay-adda fulinta sidaa ka hor qabtaan waa waa gacmaheenna baarlamaankanna waa madaxii waa inaan ku waa inay ku shaqaysaa sharciyadda iyo qaraarada uu sameeyo baarlamaanka annaguna aan ku korjoogtaynaa kula xisaabtannaa taasina ma dhici karto haddaan kala qaybsanaanno
intaasi kadib mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa sii gudagalay akrinta labaad ee hindis sharciyeedka dadhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga kaas oo ahaa ajendaha maanta ee kulanka xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka xildhibaan nuur axmed diiriye ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxauu la wadaagay warbixinta akrinta labaad ee hindis sharciyeedka balse guddiga markuu ka howlgalay oo meelo badan buu ka fiiriyey isbeddel buu ku sameeyey siiqa toosin buu ku sameeyey tiris iyo kordhin labadaba wuu ku sameeyey si waafaqsan shaqada guddiga uu ka qabanayay arrintan waxaan ku kordhinnay qodobka d waxaa kale oo aan tirnay qodobka soddon iyo siddeedaad oo arrin miisaaniyadeed la xidhiidha guddigu markuu meelo badan ka fiiriyey wuxuu xidhin ka dhigay oo uu ku soo daray sharcigan wasaaradda qoyska iyo xuquuqul wasaaradda qoyska iyo arrimaha xuquuqul insaanka ee heer federaal oo ka maqnayd buu ku soo daray sida aada jaantuuska ku arki doontaanna safka hore waa nuqulkii hindise sharciyeedka xukuumadda ay soo gudbisay kan labaadna waa nuqulkii akrinta labaad ee guddiga uu ka shaqeeyey kan saddexaadna waa shaxda guud ku qoran oo faahfaahin ku qoran
intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ka dooday qodobada hindise sharciyeedkan iyagoona soo jeediyey talooyin dhowr ah xildhibaanada iyo iyo guddoonkaba waxaan soo jeedinayaa horta dantaada wax dandaraa oo aad danaynaysid inay dhaawacdo maaha inaad kaga talisina maaha waxaan qof dan gooniya kale ma jiro waa aasaaskii nolosheenna weeye baahidii isbitaalka ilmihii dhalanayey iyo tirakoobkeennii iyo xogteennii iyo statistiskeenni weeye marka aynu muxuu ahaa shukoorku markasta qofka xildhibaanka inuu wanaagsanadaa fiicane inahaasuba iga talo iyo anigoo xildhibaan ahaana tale ka dhibanaya guddoomiya waxaan codsanaynaa sharcigan in haddii la hiblo meermariyo maalinta waktigiisa jooga aad iyo aad waa mahadsan taas markaa dadkii u xildhibaanada fahmaya oo u damqanaya oo in sharci la helo kun sagaal boqol iyo konton iyo saddexdii sharci la hagaajiyaa lagu shaqaynaya intaas gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshir uu kulanka soo xiray muhiimaddu waxaa waaye sharcigan todoba bilood uu maqnaa sax waaye waa laga heshiiyey markii dambo annagaa ku celinay annagaa ku celinay guddiga kasoo shaqeeyaan dhahnay ka guddiga joogtada ku celiyey marka waxaan rabaa maadaama aan ku celin laga soo shaqeeyay toddoba bilood la iloobay hadda weli jaanis haysana aqrinta saddexaad guddiga dhexdiisa ha kusoo heshiiyaano halkaad naga dhegaysanaysaana waa radio jor markana warka caalamka kuwaas ay soo saareen kooxda xuutiyada yemen ayay ku dhawaaqeen inay go-doomin kusoo rogeen hawada dhulka israa'iil ay maamusho iyagoo ugu digay diyaaradaha reydka ah in ay ka degaan garoomada diyaaradaha israa'iil afhayeenka dhinaca milatariga ee xuutiyada yaxya sariic ayaa diyaaradaha reydka ugu digay in ay isticmaalaan hawada israa'iil oo keliah waxa uuna u sheegay in ay sii wadayaan duqeymo ay ka geysanayaan israa'iil gaar ahaan kuwa ay ku beegsanayaan goobaha muhiimku ah ay ku jirto garoonka bengorion akhyaartana dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawala soo gaaro waaniganta cidduu warkayseegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebook ku leenahay radio johor sidaas iyo nabadgelyo